bismillaahi raxmaan raxiim nabad dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aan kula kulnay gobolka togdheer magaalada madaxdiisa burco mid ka mida jilaayada caanka dhulka ay degto soomaalidu gaar ahaan somalilan waa cumar ismaaciil cali ina cawdiyo loo yaqaano sida ad caanka uu ku yahayba waxaad dadweynuhu inta badan ay ka daawadaan jilaaweyi caan ku ahaa xagga jilista suugaanta soomaalida ee wakhtigan jawaan iyo sooraan ayuu wax la jiraa waa ninka riwaayadda metelemaska aad u taqaanaan sidoo kale riwaayadda faaliyaha riwaayaddii ugu dambeysay faaliyaha waa ninka metelaya riwaayadda kale amuuraha ilaahay dadkiisa u daaya iyada budheeda waa ninka metelaya jawaan iyo sooraan ay dhacdada aadka u cajibka badan kala kulmayaan cumar kusoo dhowow shabakadda wararka togeena
aad ba u mahadsan tahay shabakadda wararka ee toga hereer
cumar ugu horeyntii background ama warbixin yaro guud haddaan laga siiso noloshaadii hore bal in yar noogeera war
horta anugu waxaan ku dhashay magaalada qoryaale la yidhaahdo oo degmada ah burca barigeeda ah waxaan dhashay kii wakhti aanu malaynaya afariyo toobaankii ay ahayd baan gala jabuuti toddobiyo labaatan sannadood baan deganaa jabuuti waan ka shaqaynayay kuna koray halkaasaan waxoogaa iskuul baadariya ka dhigtay oo jabuuti kastoon markii dambe ka baxay kadib waxaan ku soo noqday somalilan
xagga jilista riwaayadaha iyada waan gartay waynoo dambayn doontaa suugaanta soomaalida waa qaybo kala duwan bay leedahay dad heesa dad sidoo kale midhaha abuura dad sidoo kale buraanbura dad gabya adigu ugu horeyntii goormaad ogaatay inaad suugaanta soomaalida waax ka noqon karto ama maxaad ku dareentay
horta allah u naxariistay aniga nin la yidhaahdo axmed xasan jigjigaawi oo reer jabuutiyaha abwaan weyna oo abwaanka lahaa heestan tidhaahdaa nuur daaracayow iyo elabiyele anoo elabiyele leh oo reer jabuutiyaha ayaa aan maalin maalmaa ka mida kulannay guri ku kulannay gabadha la yidhaahdo nimca jaamaca gurigeeda waan wada fadhinay dabadeed waxoogaa yar oo aan ebenkii iyo aanoo caruura odhan jiray baan wixii baan garanaysaa meesha ka mariyey wuxuu maadaa yidhi haa goormaa tii wakhtigii dagaalkii ebenkii okay abuur baa tahay buu yidhi waxwaad abuuri kartaa waxyaabo kalena waan u sheeg sheegay horta maalintaa waxaan ogaaday in aan wax isu geegeyn karo markana hore aan waxaan tirinayo waan iska hadlaayo inoo cadhadii iyo gurmadkii jabuuti dadka ka soo baxaayey iyo waxyaabo caynkaasa waxaana igaba gelgelayeen erayo kale oo dad kale ay leeyihiin abwaano kale oo hore ama heeso ayaga gelgelayeen laakiin sagaaliyoaaaankii siddeed iyo sagaashankii oo aan ka yimi yaman ayaa waxaan ka soo raacay magaalada la yidhaha berberaa ee gaai gaadhigii waxay la dhaafay burco burcaanaan u soo karaystay markii uu burcay la dhaafay waxaan waanan u burcaan doonayay wuxuu hi halkii dadkii tegey ayaan ku geynayaa dabeedna wuxuu i geeyey caasimad aad mooddo tii shiinaha waa meeshii la odhan jiray yurowe habeennimadkii oo buuraha saa uga kala dhacdhacdo aad yaabaysa leydhku siduu u kala jiitay okay subaxiina waan toosay markii guri habeenkii laygeeyey waagii bariyeyna waxaan toosay magaalo kudaafada dabeetna burcaan u soo dhaafay bas baan soo raacay burcaan imi burca markaan imi burcoo teelteel dadku dee nabadina jirto aad moodana in dee ay faaruq ah haddaynu soo noqono xagga burco maxaa riwaayaddii kugu horreysay ama heestii kugu horreysay maxaad ka xasuusan kartaa suugaanta wixii kugu horreeyay aad samaysaa ama aad ka qayb qaadato waxaa ugu horreeyey bilowgaas markaa aan burco soo galay abuurkayga ayaa ugu horreeyey in aan wax wacyigelin la yidhaahdo aan magaalada ka dhex sameeyo koox walaalaha togdheer la yidhaahdo markaa waxaan galay muur kale oo aan dadku badi ii ogeyn ama aanay dareensanayn wakhtigaas halkaasaan ka bilaabay toosa reer togdheer oo tartamaya goboladu laystoocsanayo midba tabii xeelkii toonka soo dhigaya tacabna ee hadda rantay tirada xoolaheen iyo tayadooda labadaba khayrkiin halkuu tegay u tabaabushay towtow laysu geeyo hubkan laysku toogtay tafiirgooye aadmiga tooriye budh labadaba tuura dowlad baynune si ay nabaddu taam iyo tiir adagu noqoto taagnaada weligii ubadkana tacliin iyo tababaraynu sinno tayeesha loo helo ku tashada tugdheerow midhaha adaa lahamiya haawa hees ay imanka qaadaan kooxdan walaalaha tugdheer
xaggan markaanu soo noqono ruwaayadahan iminkaad wada jishaan jawaan iyo soodhaan fikirkooga iyaga goorbaad ka qayb qaadatay
horta jawaan iyo sooraan marka hore sooraan wuxuu ahaa nin fanaaniintii hore ah oo isagoo xamar fanka kaga jiray dan waxaan maqlayay inuu miyi jegan yahay nin caynkaasi oo jilaayay fanaaniintii hore ah waan baadi doonay ninkii waan helay jawaanna waxaan ka helay isagoo ka shaqeeyay istaankan hargeysiya barca looga baxo ayaan ka helay oo dee nin hadal badan sidanuu imikaba yahay dabeetana labada nin waan isku qoofaray waan isku xidhay kiina miyigii baan ka keenay warniyo waxaad u baahan tahay ninaad iska celiso jilaabaa tahay khatara ninaad iska celiso ayaad u baahan tahay allahuma salli calaa maxamed jawaani suran markaa labadii nin wakhtigu wuxuu ii saamaxayay inaan isku xidho oo aan ninba ninka kale idhaahdo waxaasaynu gaadhi guulahaasaynu heli waa ninkii iska kaa celinayo waa jilaagii ku jawaabaya waa caynkan heerkan ay maanta marayaan waxaanaad mooddaa in ilaahay wax badan aanu ku hadlayna naga aqbalayoo halkii aanu de wixii aanu ku naaloonayna amaan dee himiladaydu ahayd ay gaadheen iyaga iyo kooxduba marka ruwaadahan ama filmaantan horta badidooda waxaa leh isku dabariidka ninka la yidhaha sooraan fikrado badan oo anigu aan leeyahay oo ama suugaan ha ahaato ama dee la jilitaan ha ahaato ama qaabdhismeedka way jiraan laakiin actarkaasaan noo ah
ruwaayadaha sida dareenka dadweynaha haddii aan wax ka helada anigu matalo dareenka dadweynuhu waxay u arkaan inay tahay wacyigelin aad runtii ay uga bogeen mar kastaoo aad mid hahaaba samaysaan dadku aad bay ula xidhiidhaan fikradahan ma maskixiin bay idinkeeda ka soo maaxdaan ma bulshada aad u fiirsataan sideebada idinka timaada
horta siyaabo badan bay u yimaadaan oo dadka wax aan jirin looma sheegi karo marka ugu horeysa wacyigan ama wakhtigan uu dadku ku jiro ayaa dee sahanku ku dhex jiraa wax kastoo aad samaynaysaa wixii kalena waa wax aanay dadku ogeyn oo ama dee aad leedahay hiigsada hiigsada aad ku hagayso bay noqonayaan marka waa wax dadka bulshada ah dhex yaalla waxaanay u badan yihiin wax ay kooxda dhexdoodu ay samaysay ama ha u badnaado sooraan cumar ismaaciil cali inacoodi haddii aan u soo noqdo xagga heesaha soomaalida wax heesa ood hadda abuurtay ood iyaga fanaaniinta u dhibtay iyaga ma jirtaan halka haddaa u noqdo
ha way jiraan horta anigu maxaa jiiraankaa heesahay ku dhex jiraa oo hadday tahay puntland ama puntland iyo somalilan jabuuti iyo somalilan etoobiya iyo somalilan oo barnaamij iskaashiga la yidhaahdo imanka iskaashigu waa muhiim etoobiya iyo somalilan aanu aanu ku jiro heesahooda ay waxna samaysan yihin waxna duuban yihiin allahuma salli calaa maxamed heesaha jacaylkaana dee ma tirin karo marka kuwa jabuuti waxaa qaadaya ubax daahir iyo karoone iyo ninka la yidhaahdo ganda maxamed saleemaan oo imika isaguna vilan jooga ayaa qaadaya safarkii koobaad ee markii xisbigani qabsaday wadanka kulmiye ayaan ku kaxeeyey dhowr iyo labaatan qof oo ilaa heer wasiire aan ku kaxeeyey jabuuti aan ku geynay marka waa lix hees lixdaas oo jabuuti oo adigu ismaaciil cumar geelle ah iyo soo jiidka jacaylka iyo oo nacayb laga dhex saarayo jabuuti iyo somalilan maadaama anigu labadaba ku koray xagga heesaa jacaylka haddaynu noqonno ma jiraan wax finaan ood xusi karto midhaha aad u dhiibtay oo dadweynuhu heesaha ay aadka u yaqaanaana ha horta hees imanka iska galgalanayso jigjiga ka baxda baa jirta hooyo oo layidhi waxa qaaday imanka waxa qaadi jiray markii hore maxamed cabdulaahi diiriye bulshaawi oo imanka kenya walaala qolada la yidhaahdo waayaha cusub musishin u ah oo inamadii aan halkan ku soo saareen heesta hooyo waa kow hooyo jirkaagii waxaan ahay lagaa jaray jeex kaa midaan ahay oo waan ku jeclahay allaahuma salli calaa maxamed fanaaniinta nimanka fadhiida maxamed raaxeeye ninkan la yidhaahda imika halkan nima fadhiya heeso badan uu qaada baa jira mustafa cabdilaahi gaagaalin heesa uu qaada baa jira allaahuma salli calaa nadiiro cali muuse heesa qaada baa jira waa wada walaalaha tuq dheer waa tahay xagga jilista dabcan marka qof dadkii ay ku dhegaysanayaan jilistiina aad ka mid tahay isla haddaba saacaddan aynu fadhino wax xigmad oo jilis oo bal common ah ama qosol aadamuhu ay u dhegaysan karaan ood abuuri kartaa ma jirtaa dee horta wax walba dareenkay ku xidhan tahay habeen baa waxaan daawanay london beri uu marayey madaxweynaha jumhuuriyaddu london ayaa waxaan malanaya nimca yaasiin hayd baa soo kacda waxay tii war annaga qoladeedan waa habeenkii xirjina gabyaaye war annaga qoladeedan fanaaninta marka mikrofoonka nalagu soo jaaga may noogu daranto hadalkuba uu iskaga kayaaca hadduu doonee bal analaga raalli ahaado marka dee way horta anigu xagga jiritaanka ma aaminsani in dee aan ku liito mana aaminsani inaan lambarwan ku ahay mana badsado waxaan u badanay daaha dabadiisa waayo waxa la yidhahda maxaad u geli weyday halkan waad ku qurux badanta halkan kan kale ha galo inaan dad soo baxaan oo ay wixii ku qurux badnaadaan sida labadaa nin aan beesaa isugu xidhnay maanta heer caalami dee soomaalida caalamka caalamiga ka gaadhay anigu daaha dabadiisaan u badanahay
guntii iyo gebagabadii barnaamijkeena sugaanta haddii aanu cumar u noqno waxa aad soo wadaan oo barnaamijyo riwaayadeed ah oo wacyigelintii kuwii taxanaha idin sii socday oo kalaa waxaad ka xostood aad uga heshay iyaga ku dhowdi astiri wallaahi taa waad asiibteen xaggii dadweynaha inaad u gudbisaan ma jirtaa haa waxaa ka mid a haddaan macalaxamka kuu qaadada waa caadi ummad yahay ogsoonow astaanta dalkeennu waa adhyogeliya looday adduunyadu ino tiqin dhulkii oo laga watay iyo abaar baa haysato afkay wax lalayihiin intayna wada idlaan wuxuu arrin taagan yahay taagan yahay taagan yahay nimcadaynu aasan iyo batroolkaynaan qodnoon ayaana ku taajire agabkiyo kambaniyada aynoo soo saarayana muwaadin ilaalintoodu aday kugu waajib tahay muwaadin ilaalintoodiyo ammaanku dantaada yahay
waa tahay kaasina wuxuu ahaa mid ka mida jilaayada caankakaa dhulka ay soomaalidu deegto oon magaalada burco kula kulanay gobolka togdheer waa cumar ismaaciil cali ina awdiye cumar aad baad mahadsantahay
Hot dog!